sidii aad ku maqlayseen idaacaddaheenii shalay maxkamadda darajada koowaad ee milatariga puntland ayaa dil ku xukuntay shan nin oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin ururka al-shabaab kuwaas oo sannado kala duwan weeraro ku geystay magaca al-shabaab iyo daacish labadaba mid ka mid ah shantaasi nin oo ay maxkamadda magaciisa ku sheegtay cabdiraxmaan ciise axmed lahoor oo la xukumay isagoo maqana ah ayaa la soo xiriiray idaacadda v o a haddaba inta aynaan idiin soo gudbinin waraysigaasi nala dhagaystaa codka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee puntland gaashaanla dhexe cabdirasaaq jaamac cabdulle oo u warramayey wariyaha v o e-da faadmo yaasiin jaamac kamid a raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa cabdiraxmaan ciise laahoor laahoorna goobjoogka ma aha dil toogashaana waa ku xukunteen marka maxaa caddayn u ah sharciguse muxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanti ku furo waxaa qof kale qofku hadduuna dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan u yihahda aniga hebel baa ila galay dembiga qofka markhaati baa loo qaadanayaa mid cabdiraxmaanna waxa weeyaan waa dembiilow waxa uu caddaynaya inuu yahay cabdiraxmaan waa baxsad buu ku maqan yahay wuxuu joogay markii kii nimankan ninkan la qabtay magaaladuu joogay wuu baxsaday hay-adaha ammaanka hadday la xidhiireenna baxsad buu horey kasii bilaabay ilaa haddana waa ku maqan yahay hadduuna baxsad ahayn dee oo waxqabin ma baxsadeen sharcigu hor iman lahaa wuxuu odhan lahaa wixii layga sheegay anigu way kan isdifaaci lahaa laakiin markuu qofku baxsado dee taas waxay caddaynaysaa inuu qofkaas yahay dembiga lagu soo eedeeyey uu galay
haddaba isla faadmo yaasiin jaamac ayaa wareysatay ninkaasi isaga oo maqan ay maxkamadda ku xukuntay dilka toogashada ah guddoomiyaha maxkamadda ayaa ninkaasi magaciisa ku sheegay cabdiraxmaan ciise axmed lahoor hase yeeshee isagu waxa uu magaciisa ku sheegay cabdiraxmaan shirwac aw siciid oo loo yaqaano lahoor waxaana ugu warramay wariyaha v o e-da faadmo yaasiin jaamac ninka faadimay kuga hadlaayaa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan shirwax aw siciid naanayshayduna waa laahoor maxaad u soo wacday v o a v o eda waxaan usoo wacay laba qodob labada qodob qodobkaa u horraysiinayaayo v o da iyo caalamka u sheegaya waxa weeye waxaan ahay nin shaksiya oo cadaalad xumo lagula kacay una dhashay gobollada puntland gaar ahaan gobolka bari ee boosaaso aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga maxkamadanan tegin iyo jeel aan laygu xirin baa lay xukumay dil baana laygu xukumay maxkamadna layma geyn jeelna layma geyn baadiyahan joogaa waxaan ka hadlayaa cadaalad xumadaa laygula kacay baan caalamka u sheegayaa islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo arrintaas baan fiyowda u sheegayaa waxaa jira rag maalinimadii shalay maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku xukuntay waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen qaarkood in adigu aad madaxu ahayd u dirtay dadkii la laayey arrintaas maxaad ka leedahay
kama mid ihi ururka la dhaho al-shabaab baanan ka mid ahayn dad baanan u geyn ururka la yidhaahdo daacish baanan ka mid ahayn dad baanan u geyn si toosa baanan ula shaqayn si dadbanna ulama shaqeeyo bannaankaana ka taagna aan cidu diray iyo ururaan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan nimankaasna isma naqaan waxaan u dirana ma jiraan bannaankaan ka ahay laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xidhiiray oo lagu yidhi kaalayo garbax sharcigana hor imow oo aad diiday laamaha ammaanka iyo dawladda puntland faalka noocaasa nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yidhi kaalay arrintaasaa lagu hayaaye garbax ma jirto waana beeniyey waxna kama jiraan hadda diyaar ma u tahay inaad sharciga hor timaado oo aad garbaxdo
hadda waxaan diyaar u ahay inaan sharciga hor imaado oo waxa aniga laygu wato iyo wixii waxaa miilay kullahaan ka doodo oo sharciga islaamka hortiisa imaado baan diyaar u ahay cadaaladdaydana la sugo
marka wax xidhiira oo idin dhex maray iyo wax shaqaa oo idin dhex maray raggaa ma jirto wax na dhex maray iyo wax shaqaa iyo aqoon aan isu leenahay midna ma jiraan arrimaha hadda lagugu eedaynaya cabdiraxmaanow ma jirtaa in laamaha ammaanku ay kugu eedeeyeen oo aad xabsi u gashay hadda ka hor
arrimahaas hadda ka hor saddex goor baa laygu eedeeyey waana laygu xidhay laamaha ammaanka iyo sharci marintoodaba kulla waisla soo maray waxna waa laygu waayey markii ugu dambeeyana labadii kun labaatan iyo kowdii bishii toddobaad bay ahayd banaankaan uga soo baxay kadibna hooyaday xanuunsatay iyo baadiyaan soo jiray intii sideed bilood ahayna baadiyaan u badnaa halkaasay noo joogtay laamaha ammaanka ee buntland xaggee ku sugan tahay cabdiraxmaan hadda
waxaan ku suganahay oo aan u dhashay gobolka bari ee boosaasaan ku dhashay tuulooyinay xakunto oo jecee la yidhaahdo oo aanu degaan u leenahay oo aan deganahay hooyaday joogto reerkayguna joogo oo tala la yidhaahdo baan ku sugnahay ateenku guriga kama dhaco laakiin nusaac baa loo socdaa halkaasaan degaan u leeyahay halkaasaana ku sugnahay marka laamaha ammaanku waa wacna bay ku dhaheen adiguna waxaad tidhi ima wicin goormo ayaad imaanaysaa magaalada boosaaso oo aad garbaxaysaa haddii rabbi idmo oo xag ilaahigayay ka noqoto waxaan jeclahay sida ugu degdeg badan inaan u imaado gobolka bari ee boosaaso halka hawshu ka dhacday ee aniga layada daraysay bal haddii aad bulshada la wadaagto maxaad ka shaqaysaa adiga shaqadaadu maxay ahayd
shaqadayda waa la og yahay puntland kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii baan shaqo kaarinimaa ka balaabay baabuurta aan rararo baakaa oo dulaal baan ahaa laysan baana leeyahay laba wasaaradood bayna dowladdu ka kooban tahay wasaara daakhiliya wasaara khaarijiya daakhiliyadaadan ahaa anigu oo laysankeeda haysay shaqadaydu taa weeye raggan dareewaliin bay u badan yihiin meelaha ahaa aad ka ka shaqayso oo ayay iyaguna u baxaan oo xamuul u qaadaan marka aqoon ma isu leedihiin waa badan yihiin baabuurtu ama degmada ama qabaa'ilku wuu iska badan yahay kuwaanaan aqoon isu lahayn iyo kuwaan aqoon isu leynahba waa jiraan balse iminka nimanka xiran oo afarka ah oo aniga igu been abuurtay waxna kama aqaan aqoonna isuma lihin moobilka ballaaranna anigu malihiyo sawirada iyo facebooka le kaygaasaan sitaa boosaasaa dad iga soo wacay oo shacaba waxa la yidhi raggaasaa lagugu daray toogashaadna ku xakuman tahay arrinkaas waxaan u arkaa inuu yahay xaqdarro baadila oo waxaanan anigu afkayga ku qiran uu isla soo taagin oo saldhig ka qoran waana saldhiga ka qoran oo warqad ku qorayn oo maxkamad lay keenin oo heer koowaad iyo heer labaad iyo heer saddexaad aanan ka qiran waxaan u arkaa cadaalad darro iyo baadil
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan shirw caw siciid oo ku magac dheer lahoor oo ugu rameeyey wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac